habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen sabtiga bisha sebtembar ee sannadka labada kun labaiyo labaatankana waa toddoba-iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mida waraysi gaar ah oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu siiyey idaacaddan v o a
markan waxaan garanay in oo farsamada iyo istaraatiijiyada lagula dagaalamaya al-shabaab in wax badan laga bedelo waxyaabaha aan ka bedelnay ayaana aan ka mid ahaa waxyaabaha aan kala kala hadalnay dowladda maraykanka oo aada iyo aad u soo dhoweeyeen ballanqaad badan oo xagga wada shaqaynta ana na siiyeen istaraatiijiyadii shabaab lagula dagaalami jiray waagii hore mid ka duwanaan hadda wadanaa insha allah waana waana ku guulaysanayna
ciidamada soomaaliya oo sheegay in afartan iyo saddex maleeshiyada al-shabaaba ay ku dileen deegaanka agoorey ee gobolka hiiraan oo shan iyo labaatan kilomitar bariga kaga beegan magaalada buuloburje waxaad kalood maqli doontaan martida mikrofoonka iyo caweyska washto qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo haweeney da'yar ahayd oo suuxday xilli ay ku jirtay xabsi ku yaala magaalada tehraan islamarkaasina ay geeriyootay sida ay sheegtay warbaahinta dowladda booliiska ayaa sheegay in haweenadaasi ay ka cabanaysay wadna xanuun sida laga soo xigto wakaaladda wararka ee dalkaasi iiraan ee irna madaxweyne ibraahim ra'iisi ayaa wasiirka arrimaha gudaha axmed fahidi waxa uu ka codsaday in si deg deg ah oo taxadir leh loo baaro sababta keentay dhacdadaasi haweenka iiraan ayaa waxaa qasab ku ah in ay xirtaan indhoshareertan iyo kacaankii islaamiga ee sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii waxaana warbixinno lasoo dhigay warbaahinta baraha bulshada lagu sheegay in haweenadaasi oo la oran jiray maxsa amini oo labayo labaatan jir ahayda horaantii toddobaadkan uu boliisku xiray iyada oo sababta loo xirana ay ahayd xijaabkeeda boliiska ayaa sheegay in maxsax amini la xiray talaadadii loona qaaday cusbitaalka kadib markii wadna xanuun uu qabtay intay xabsiga ku jirtay adeerkad ayaa sheegay in maxsa amini aan hore loogu sheegin cudurka wadnaha saraakiisha dalka urdun ayaa maanta sheegay inay hakiyeen dadaaladii badbaadinta ee burburka daar afar dabaq ahayd oo duntay kadib markii ay soo saareen dhabanihii afar iyo tobanaad oo la rumaysan yahay inuu yahay kii ugu dambeeyey ee musiibada macadda waxaa sababay burburka dhismaha oo ku yaala caasimadda urdun ee ammaan waxaana mas-uuliyiintu la sheegay inay xireen ninkii lahaa dhismahaasi iyo laba shaqaale oo ka shaqaynayey ugu yaraan toban qof ayaa dhaawacmay iyadoo ilmo yarna laga soo saaray burburka hoostiisa saraakiil ayaa waxa ay sheegeen in kadib markii la helay haraadiga haweeney lala'aa maanta aanay jirin dad kaleeto oo maqan waxaana samata bixiyaasha ay si joogi doonaan halkaasi ilaa ay inta laga nadiifinayo burburka baarayaasha khuburo wadareed dalkaasi ukrain laga helay ayaa waxa ay heleen caddeymo muujinaya in qaar ka mida dadka dhintay la jir dilay ayna ku jiraan meydada la sheegay in xubnaha laga jebiyey iyo qaar xarig looga xiray qoorta sidaa uu sheegay madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenski goobta laga helay meydadkaasi oo u dhow izium oo dhowaan dib looga qabsaday ciidamada ruushka ayaa u muuqata mid ka mida kuwa ugu waaweyn ee laga helay meydadka ee ukrain warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas aan ku bilownay sida aada wararkeennaba aada ku maqlayseen waxaa washington baryahanba safar howleed ku joogay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebrow oo mudane xasan sheekh xalayto kula kulmay hoteelka oo washington d c ka deganaa ayaa madaxweynaha la yeeshay waraysi gaar ah oo madaxweynuhu siiyey v o e da sidan ayuuna u dhacay waraysigii yebrow uu la yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne kusoo dhawow haddaan ku bilaabo waxaad joogtay laba maalmood waxa aad la kulantay madax badan oo maraykana waxyaaba badan baad ka hadasheen haddaad si gooniya u tafatirto waxyaabaha aad ku wada hadasheen maxay uga duwan yihiin kuwii hore gaar ahaan arrimaha amniga oo kale bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan waa run laba maalmood oo aan joogay madax badan oo maraykanka ayaan arkay iyo hay-adaha kale ee ku yaala magaalada washington degan world bank i m f dhammaantood waxaan ka wada hadalno waxay ahayn masaalixda iyo danaha soomaaliya ay ka leedahay hay-adahaas iyo dowladdan muxuaha qeybeeda kala duwan arrimaha amniga dib u kabashada dhaqaalaha dib u habeynta maxaan ku irahday qaabka mxuaha dhaqaalaha dalka loo waxeynayo iyo waxa ay ka galaan dhammaantood oo ay naga kaalmayn karaan hadda ka hor aniga mar horea iigu dambeysay dalkan baryahan ma imaanin berigii aan anigu madaxweynaha teram ka hor iyo haddana duruufaha soomaaliya wax badana iska bedelay marka dabcan wixii hore aan kala hadli jirnay wax ka duwan ayaan maanta kala hadlaynaa waxaan kala hadli jirnay sidii loo soo nooleynaya hay-adaheenna siday nooga kaalmay lahaayeen khaasatan arrimaha maaliyadda bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud hantidhowraha guud xafiisyadaas sidii loo qaabay lahaa iyo sidii loo dhisaha iyo shaqadooda sidii sidii bangiga dhexe inuu swift code yeesho electronic transfer inuu yeesho bangi correspondence banks oo adduunka la macaamilo maanta waxaasoo dhan waa laga soo gudbay bangigan adduunka la macaamilaa bangiyada soomaalida xataa adduunka la macaamilaan qaarkood laakiin arrimahaas in meesha ay joogaan hadda hore looga sii wado weli waxbaa dhiman ayaa ugu weynay arrimaha amniga ayaan ayagana sidoo kale aan aada iyo aada uga uga wada hadalnay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunkana sidoo kale ayadan qaab reform ama dib u qaabeynta ku socotay hay-adaheena dhaqaalaha iyo dhaqaalaha soomaaliya in la sii kabo arrimaha humanitarianka ayaa iyo abaaraha jira ayaa qeyb kale oon aada iyo aada uga wada hadalna kamid ahaa isbedelka cimilada iyo duruufaha cimiladu ay keentay iyo sidii loo looga soo kaban lahaa ayaa kamid aha marka qodobo badana isla soo qaadnay laakiin dabcan waxyaabihii hore awal isla soo qaadi jirnay waa waa ka dulaan soomaaliya soomaaliyeedii shalay ma ah madaxweyne waxaa tahay adiga madaxweynaha soomaaliya ee keliya ee fursad u helay in laba jeer si dimuqraadiya loo soo doorto adoo ka faaidaysanaya khibradaadii hore aad xafiiska soo joogtay maxaad haatan is leedahay mudnaanta koowaad si oo aad aada uga shaqayn leed gaar ahaan arrimaha argagixisada iyo al-shabaab la dagaalankooda qaabkeed u geli lahayd markaan
kolkii hore oo aan xafiiska joogay laba kun labaiyo toban laba kun toddobiyo toban waxaan shaqo badan ka qabanay arrimaha argagixisada iyo la dagaalankeeda magaalooyin badan annaga waxaan nimiday talada berigaas iyadoo madaxweynihii iga horeeyey oo argagixisada dagaal culus ku qaaday oo magaalada muqdisho uu ka bixiyey oo ay maxaanku irahda ay banaanka jiraan markii aan nimid annagana meeshaan kasii wadnay magaalooyin badan degmooyin badan aan kasii xoreynay dalku inta badan waa isu furfuray dib ayaa meelo badan ugu soo noqdeen meelo qaarkood dhaqdhaqaaqa ayay ka dhowreen oo wadooyinka ayay ka xidheen marka markan waxaan garanay in oo farsamada iyo istraatiijiyada lagula dagaalamayo al-shabaab in wax badan laga bedelo waxyaabaha aan ka bedelnay ayaana aan ka mid ahaa waxyaabaha aan kala kala hadalnay dowladda maraykanka oo aada iyo aada u soo dhoweeyeen ballanqaad badan oo xagga wada shaqeynta aana na siiyeen marka istraatiijiyadii shabaab lagula dagaalami jiray waagii hore mid ka duwanaan hadda wadanaa insha allah waana waana ku guulaysanayna waad umahadsan tahay waxaad ka dhawaajisay arrimaha abaaraha in laga hadlay dowladdaadu isla markiiba ergey gaar ayaad magacooday dadaal baad gasheen maxaad is leedahay tallaabooyin oo imika aad qabateen ama aad qaban doontaan si aan macluul loo gaarin oo halka ay taagan tahay aan looga sii xumaan
sanadkii afaraad oo roobabku ay baaqdeen oo si macnole aanay u di'in ayay soomaaliya joogtaa kuwa saadaasha saadaaliyana hadda waxay leeyihin sanadka afaraadna roobabku ma fiic sanadka shanaadna roobabku ma fiicna ayaa la leeyahay waana si daro muhiimadda ay leedahay dadka soomaaliyeed noloshooda in la badbaadiyo ayay ahayday inaan ergey gaara u magacaabay mar allaale markaan xafiiska imiday intaanan prime minister iyo xukuumad iyo aanan muxuu ahaay la dhisin ergeyga gaarkaa shaqo aada iyo aada u fiican u qabtay adduunyada ayuu dib ugu soo jeediyey soomaaliya iyo duruufaheeda gaarka ay ku sugan tahay safaro aada u dhaadheer oo annaga aanan noo sahlanaynuu galay haatan aan kula hadlayo new york uu joogaa wuxuu ka shaqeeyuhaa sidii oo oo ay u suurtogeli lahayd in soomaaliya dib loo dhowro oo sidaas aad sheegtay baahida abaaruhu ay keeneen in aanay u gudbin macaluul oo ay baahi uun ku ekaato ayaa dadaalkeeda aan ku jiraa dowladdan maraykanka horeyna lacago badan ayay u ballan qaaday maantana waxay ii sheegaan lacago badan inay bixin doonaan laakiin ay ku dhawaaqi doonaan waqtiyada soo socdo sidoo kale bangiga adduunka ayaa isaguna inuu wax bixin doono oo dhinaca abaaraha iyo dadka gaajada haysaha lagu kaalmeeyo annaguna haddee dadkii in wax la gaarsii karaana laga rabaa oo amnigii iyo meeshii wax lagu gaarsii lahay annaguna aan keenno marka shaqo wada jir oo dadaal badan ayaa socda laakiin waa nasiib daro macaluul in aanay gaarin ayaa hadda maanta noogu muhiimsan in aada looga shaqeeyo waa gartay madaxweyne markii aad xafiiska la wareegtayba waxaad qaaday dhowr safar oo aad ku wareegtay gobollo qaarkood iyo wadanada qaarkood markaad isku soo duubto maxaa outcome-ku ah maxaa ka dhashay oo aad is leedahay si goonay kuusoo jiitay safaradii aad gashay iyo wadahadalladii aad dowladaha gaar ahaan dariska ah aada la gashay dowladahaas qaar badan oo ka mid ah nasiib daray ahayday muddadii dowladdii aniga igu horreysay ay jirtay calaaqaadkooda iskuma iyo dowladda soomaaliya dowladahaas isuma fiicnayn sababtu si kastaba ha ahaatee marka bal horta marka ugu horreysay maadaama annaga siyaasad cadow dibadda inaanan yeelanin aan qaadanay duruufaheenna maantana aanay saamixaynin in aan xafiiltan iyo dagaal aan la galno dalalkaas qaarkood aan saaxiibanahay qaarkood aan walaalanahay waxaan go-aansaday in calaaqaadkii dalka la soo celiyo dib loo soo soomaaliya iyo dalalkaasi saaxiibada ahay intii aan tagayba ididiilo fiican olredina dadaaladooda iyo kaalmadooda khaasatan arrimaha hadda nagu taagan ee abaaraha iyo amnigaba waxaa ka muuqdo yani kaalmo xoog leh oo ay arrimahaas ka geysteen sidoo kale dowlad goboleedyada waatii aan soo maray oon shir la qabanay haddana mar labaad waa tan maalin dhaweyd haddana shirnay cod midaysan aan ku sheegnay in abaaraha iyo amnigaba aan wax badan si wada jira uga wada qabanayno marka marka ay ceelley heshiisaa galley biyo cabtaaha la yiri dadkeena soomaalida ah iyo caalamka saaxiibada nala aba in ay isku duwnaadaan ayaa muhiimadda noogu weyna ahayd ugu dambeyn markaad aada gelaysay ololihii doorashada waxaa halqabsi ku ahaa soomaali iyadoo heshiis ah adduunkana heshiis la-ah sideed is leedahay waad ku hirgelin kartaa himiladaas wal waaba bilownay waanaba bilo hirgelinteedii waa bilownay oo waa mid hadda aad sheegaysay safarada aan tagnayaa ka mid ah dowlad goboleedyada mid walba meeshiisi inaan ugu tagnay inaan shir ugu yeernay isla fariisanay midaan ku sheegaya kamid ahoo maalmo dhaweyto intaan muqdisho kasoo bixin shirkii aan galnay annagoo isla wada jirna dhammaanteen inta siyaasiyiinta ahayd in aan soo bandhigno tusnay adduunyada iyo dadka soomaalidaba inaan yani arrimaha inta badan dabcan dad bini aadan oo meel jooga kale ra-i duwanaansha way imaanayo dadku mashiin ma aha rabot ma aha robot yani ma aha dabku fikray leeyihiin duruufo gaar aho degaanadooda waxba haysto waxyaaba oo noloshay ka mid tahay kala duwanaanshaha inuu yimaado sunnada ah laakiin markay timaado soomaaliya see la yeelayaa aada uma wax kala duwanaansho ah ma jirto waana waxa aan rabnay annaga haddii aanan dadka soomaalida madaxda soomaalidu haddaanay cod midaysan ku wajihin arrimaha waaweyn ee maxaanku irahda qaranka soomaaliya haysto hadda aan sheegayno amnigu ka mid yahay abaaraha uu ka mid yahay dib usoo kabashada dhaqaalaha ay ka mid tahay dee koox keliya ma ma ma ma dhaqan gelin karto dalku nidaam federaal ah ayuu ku salaysan yahay dowladda dhexe waxaa laga rabaa deegaanada iyo dowlad goboleedyada in ay daadihiso oo ay isku hayso ilaa iyo haddana runtii fafaalooyin aad iyo aad boqol iyo labaatan maalmood iyo wax lamid a fafaalooyin iyo fafaalooyin fiican ayaa arrintaas ka muuqdo mas-uuliyad weyn ayaa ka muuqata nimanka madaxda ka ah dowlad goboleedyada iyo rabitaan in horey loo socdo oo maxaanku raha dalkan duruufihiisa la adriskray ah aad baad u mahadsan tahay madaxweyne kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo aanu ku wareysanay magaalada washington d c oo isagoo wakhtigiisa uu aad iyo aad ciriiri u yahay haddana fursad fiican isayay haddanu v o a nahayna aad baanu uga mahadinaynaa mahadsan madaxweyne waa mahadsanta cabdiraxmaan aad aad mahadsanta wuxuuna madaxweynaha u warramayay madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gobolka virginia ee duleedka washington xalay kula kulmay jaaliyadda soomaalida ee washington iyo agaaraheeda iyo xubno ka socday jaaliyadda soomaalida ee guud ahaan gobollada dalalka maraykanka iyo kanada madaxweynaha ayaa khudbad dheer oo uu ka jeediyey kulankaa kaga hadlay arrimaha ammaanka la dagaalanka al-shabaab abaaraha ujeeddada safarkiisa washington iyo midnimada soomaaliya saare cabdi axmed oo kulankaasi ka qayb gashay ayaa warbixintan ooga diyaarisay kulanka waxaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu uga hadlay caqabadaha al-shabaab iyo dagaalada ka dhanka ah ee socda iyo weerarada joogtada kooxda ay geysanayaan abaaraha ka jira dalka mowqifka dowladda ee wadahadalada soomaaliya iyo somalilan iyo waxyaabihii uu kala hadlay saraakiisha maraykanka intii uu ku sugnaa labadii cishee lasoo dhaafay gudaha magaaladan washington d c madaxweynaha oo qurba joogta ku booriyey inay dalka maalgashtaan dibna ay ugu noqdaan ayaa sheegay in dagaal adag oo ka dhana al-shabaab ay dowladiisa wado muddo toban sano ah hase yeeshee waxa uu sheegay wakhtiga in kooxdu ay u muuqato inay soo xoogaysanayaan ayagoo rogrogaya xeeladooda dagaalka siyaasadda qeybteeda lugteeda labaad waxay ahayday shabaab digrading ha lagu sameeyo hoosa loo dhiga awooddiisa ha la yareeyo hogaankooda ha la dilo meesha lagu arko xeryahooda hala hala dudumiyo meelaha ay qarxyada ku sameeyaan hala ataago hala burburiyo gantaale cirkaa lagu weeraro ciidan ha lagu duldejiyo haka duldhacaano ansoo degrading capabilitygooda in hoos loo dhigo waa fiicneed yani shabaabaa wax badan loo dhimaayey laakiin inaaf ma ahayn marka nin hogaamiyaa la dilaba kii midka mid kasii xagjirsanaa soo baxaayo xero ay lahaayeen oo tababar ay ku samaysan jireen marka la burburiyo in a matter of weeks xeradii oo intii horeba kasii xoog badan haddana dhismayso coping mechanism ayay samaysteen oo waxaasoo dhan ay isaga celiyaan gurigaana baabuur qaraxa lasoo agdhigi lahaa derbiyo adag iyo dhagxaan adag iyo keensaday okay haddii baabuur yaroo maxaanku irahdaye la la la la la keeni lahay si oo looga gudbo dhagxaantan qaraxu oo u gaaro baabuurkaa la weyneynaa baabuur weynaa lasoo raraa meeshaa la dhigaa waa la qarxinaa its done so they they continuously develop annagana waxaa nalaga nalaga rabaa inaan annagana sidoo kale aan develop garoono oo aan la nimaado creative ideas lagula dagaalamayo nimankan isagoo ka hadlayay khataraha al-shabaab ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in dhulka baadiyaha al-shabaab ay xoolo dhaqatada ka qaataan dhaqaale xoogan oo sakawaad ah ganacsatada magaalooyinkana ay ku qasbaan oo ay ka qaataan lacagahaasi sakawaadka ah ciddii diidana ay cawaaqib marsiiyaan mar waa zake ay yiraahdaan mar waa tabaruci jihaadka ay yiraahdaan mar waa cashuur ay yiraahdaan marba magacay u bixiyaan maray qabaa'ilka qabiil hebel ma tiraa boqol kunoo dollar ay ku qorana keena ay yidhaahdaan marba wax horta dadka dhulkaas aad u ballaaran oo dadkii soomaaliyeed badankiisa ku nool yihiin saasay uga taliyaan waxaa soo hara magaalooyinka muqdisho iyo magaalo kasta meel kasta oo gacmaha lacagi ay isu bedesho gacmaha gacan qaadanaysa gacan bixinaysa ay noqotoo dhan lacagay ka qaataan nowtriga haddaad propertieska iibinayso ama soo iib soo gadanaysid they are there and then they manage everything through phone jaamac ma lagu yidhaahaa "Dhi- dhiib lacag maxaa u dhiibays horaa waxaa haystaa laba maalmood oo lacagta dhiib haddaa dhiibays adaa u maqan waana lagu dilaa waa lagu qarxina gurigaan ma leedahay kafeteriyadan ha lacagta bixi waryaa maya hore aniga shabaab lacag ma siiya baxa waryaa baabuur qarax agta laga soo rogaa bug kun laba kun oo dollar laga yaaba in la weydiinayo boqol kun oo dollar yaa yaa la khasira war balaayadan ankaar allah ku dhacdee kunkoodii labadooda bal naga sii naga siiya ammaan hana siiyaan so that's dhaqanka maafiya waa soo maha maafiyadii yurub ka jirtay italy ka jirtay siday u dhaqmayeen waaye mar uu soo hadal qaaday wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ayuu sheegay inay qorsheenayaan inay dib u bilowdaan wadahadalada dhinacyada balse waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay inaysan dowladiisa marnaba aqbali doonin wax kasta oo wiiqi kara midnimadii dalka marka walaalayeen reer somalilan annaga waxaa naga goonaya inaanan hadda aanan diblomatic masalka dowladda soomaaliya ay leedahay legitimateka inaanan ku barashar garayn laakiin there are limits wax kasta oo gooniisutaanka promote garaynaya waa kasoo horjeednaa midnimo wixii wixii ka soo hara development hadday tahay humanitarian hadday tahay eh, trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxa waaye aadan usoo dhawaynaynaa documenti iyo waxa dalka dowladda federaalka looga baahdeeya horena waa usii jira haddana waa siinayna laakiin in agenda oo midnimadeenna dhaasi hadda dhaawacantay sii dhammaystirayo whatever uu yahay ha- ama dhaqaala ha kusoo gabado ama development ha loogu soo gabadee waa diidaynaa mana mana mana qarinayno inaan diidannahay qurba joog kala gedisan oo kasoo kala safray gobolada dalka maraykanka ayaa waxa ay v o eda kala hadleen dareenkooda waxa uga baxay khudbada madaxweynaha doctor hodan siciid oo reer virginia ah ayaa ku bilowday sida tan aad baa loo faraxsanaa meel qurux badan bay ahayd madaxweynaha iyo dadkii kala hadlayna runtii khudbaday ididiilo keenaya dadka isu keenaya ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu ka dhabeeyo in maaragtay dadku isku yimaadaan soomaaliya sideedii hore noqoto danahooda kuwa u gaarkaa iyo kuwa guudba ay maaragtay meel isugu wada yimaadaan marka habeen farxad leh aniga ilaahay runtii een, een, ajandaha madaxweynaha uu ka hadlay oo nabad- nabadaynta iyo securityga ay muhiim tahay abaaraha iyo in dadka la taka- la taakuleeyo uu si fiican dadka uga codsadeen arrin muhiim oo dadkii maxaa la xukumaya hadday dadkii abaaro u dhintaan runtii بسم الله الحمد لله waxaan ka mid minnesota magacaygu waa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daar alhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ariga maraykanka Ee, safar baan ku imid washington kadibna waxaan la kulmay madaxweynaha saaka waxaan joogay meel uu speech ka samaynayey oo english uu ku hadlayey Ee, maantana hadda caawa waxaan ka soo qayb galay kulankii ijaaliyadda soomaaliyeed ee muxuu washington virginia area uu la qaatay Ee, xaqiiqatan ee, saaka hadalkiisii iyo hadalkii caawa uu jeediyey intaba marka la fiiriyo ahmiyad fara badan oo muhima ayay ayaa ku jirta marka laga hadla xagga nabadgelyada maxaa jira sidaan ognahay horumar lama samayn karo haddayna nabadgelyo jirin marka saaka iyo caawa labadaba aad wuxuu ugu celiyey nabadgelyada qiimaha ay leedahay iyo sida ay uga go'an tahay inay wax ka qabtaan arrintaas marka qiimo badan bay leedahay in lagu taageero lagu gacansiiyana waa muhim weeyaan inkastoo caqabadaha abaaraha iyo xaaladaha amniga uu si weyn uga hadlay madaxweynaha haddana waxaa xusid mudan inuu soo hadal qaaday dadaalada ay sameynayaan dadka deegaanka ee dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo horumarka weyn ee xagga ganacsiga haddii ay noqon lahayd isgaarsiinta iyo haddii ay noqon lahayd dhismayaasha casriga ah oo si weyn ugu soo badanaya magaalada muqdisho sahre cabdi axmed v o a springfield virginia
qaar ka mid a soomaalida ku dhaqana magaaladan washington iyo gobolada ku dhegan ee maryland iyo virginia oo munaasabadda soo abaabulay ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan soo dhoweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo khudbaddii uu jeediyey maxamed colaad xasan ayaa mikrofkala dhex qaaday magacayga waxaa la yidhaahdaa qatra ciidan gale runtii shucuurteeda aaday u sarraysaa sababtoo ah waa ku faraxsannahay inaan madaxweynaheenna aragno oo weliba madaxweynihii mar labaad soo noqday ee taariikh sameeyey inuu yahay aad ayaan u soo dhoweyn waan ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa inuu dowladda ilaahay garab galo Waan garab taaganahay.
walal magaca adigana waa saddex axmed cumar xaraayi sidow oo degan alexandria virginia waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay soo dhoweyntii qiimaha badnayd ee aan soo dhoweynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii maanta khudbad oo taariikhi ah ka jeediyey jaaliyadda soomaaliyeedna ku dadaarmay inay waddankii ka- wax uga ka qabtaan sida xagga kana caawinaan xagga abaaraha maadaama ayaga ay la tacaalayaan xagga dagaalada ay kula jiraan ururka xagjirka ee al-shabaab waa waa maadsantaha walaal waa maadsantaha waxaa waxaa ila- ila taagan eh, qof kale oo ka mid ah eh, mujtamaca ku nool gobolkan virginia walaal magacaaga iyo magacaygu waa cabdifataax cali gacal degan gainsville virginia runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo soo dhoweynta madaxweynaha khudbadiisana runtii aad iyo aad baan ugu helay especially balaanka maaragtay la dagaalanka argagixisada laakiin hadal keliya wax ma tare bal waxaan rajaynaynaa bal waxqabad iyo hadallada uu sheegay inuu ka dhabeeyo waa afartan sanoo soo socota insha allah hadduu ilah yidhaahdo oo saddex bilood ay ka dhammaatay bal in maaragtay waxqabad run ah oo dhaba inaan ka aragno oo hadal keliya oo hadalka arrinta aysan ka noqon walaal adiga magacaaga magacayga waa jaamac maxamed xursi waxaan deganahay northern virginia laron county dareenka ku aada wallahi maanta si fiican baa madaxweynaha soomaaliya loo soo dhoweeyey washington iyo maryland iyo virginia isagoo waxyaalo badan taataabtay oo ka hadlay marka oo si fiican u qanciyey dadkii meesha ka soo qayb galay waxaan u rajaynaynaa inuu dee waxyaaluhu sheegay inuu si fiican u fuliyo inkastoo hadda ay tahay wakhtigii labaad oo lasoo dooranayo uu yahay madaxweyneha hadda waaye araga oo waxa hortaaganay yihiin wax adag ay yihiin marka wallaahi wuuna wada qaniciyaan u maleeyaa maanta waa maadsantahay hooy adig magaca aniga hooy waxaa la yidhaha beelashan diille waxaan reer virginian ahay ka warran communitiga gobolkan ku dhaqan iyo madaxweynaha soo dhoweeyeen khudbad buu jeediyey maxaa idinkaga baxay communitiga alla madaxweynaha yaga waa cajiib waan arki weynay waan ka gaari weyne maahane dhulaha dhulkaan ma kor uga qaadi lahayn qubadiisi wayna anfacday xaaskana hore u socaan leennahay wix badhibkeena oo hadal badan keenna ilaahay ha kaa qabto soomaaliya oo midax oo heshiisah iyo anoo boondheer shaah ka cabaa liidada lagu tagaa ilahay ka rajaynayaa
qaar ka mida soomaalida ku dhaqan magaalada washington iyo gobolada ku dhegan ee maryland iyo virginia ay ahaayeen oo ka hadlayay dareenkooda ku aadan soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo khudbaddii uu jeediyey halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington taliyaha ciidamada lugta jenaraal maxamed tahliil biixi oo la hadlay idaacadda ciidamada
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay dileen afartan iyo saddex ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab islamarkaasna ay qabsadeen saldhig ay ku lahaayeen deegaanka abuurey ee gobolka hiiraan ciidamada ayaa sheegay in abuurey oo shan iyo labaatan kilomitir dhinaca bariga ka xigta degmada buuloburte ay al-shabaab ku lahayd mid ka mida saldhigyadooda ugu waaweyn ee gobolka hiiraan warbixintan waxaa soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
taliyaha ciidamada lugta jenaraal maxamed tahliil biixi oo la hadlay idaacadda ciidamada ee s n a ayaa waxa uu sheegay in howlgal ay ciidanka ka sameeyeen deegaanka aboorey ay ku dileen saddex iyo afartan ka mid ah kooxda al-shabaab islamarkaana ay la wareegeen deegaanka aboorey waxaan u qorshaynay in ciidamadu ay aagag kala duwan ka dhaqaaqaan oo ay tagaan barihii cadowga uu ka sugnaa ciidanka aboorey shalay ayuu kasoo dhaqaaqay beledweyne isla shalayna wuxuu qabsaday aboorey oo ayagu ay ku sugnaayeen cadowga uu ku sugnaa runtii wuxuu ahaa ciidan isku filan kalsoonina qaba kana mid ahaa ciidamadii dowladdu sida fiican ay usoo tababareen ciidankaas markuu difaacii qabsaday difaac buu samaystay markuu aboorey qabsaday difaacii ayay dabceen xalay inay soo weeraraan ayagoo qorshahoodu ahaa inay hakad geliyaan howlgalka socda laakiin ayaan daro waa ku jabeen soddon iyo shan mayd a difaaca ay uga tageen saaka markii la raacdaysana waxaa laga soo helay sideed baa laga soo helay oo ay ka carareen oo haddana maydkooda ay dhigeen afartan iyo saddexdaa sidaas uga uga dhintay inta la ogyahay waana lagu jabeeyey weerarkuna ma joogsanayo waa soconaya labada aago aan kuu sheego galmudug iyo hiiraanba waa ka soconayaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno shacabkana laga dulqaado cadowgan ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya ama beeninaya sheegashada taliyaha ciidamada lugta jenaraal biixi sidoo kalena kooxda al-shabaab kama hadlin dagaalka ka dhacay deegaanka aboorey oo hoos tagta degmada buulaburte dhinaca kale ilaa saddex qof oo laba ka mid ah ay nabadoonno yihiin ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii gaari ay la socdeen ay miino kula qarxday inta u dhexaysa deegaanka buqa qable iyo degmada buulaburte balse warbaahinta taageerta kooxda al-shabaab ayaa waxaa lagu daabacay in gaariga ay dadka shacabka ah la socdeen ay duqaysay diyaarad dagaal taliya biixi ayaa dhankiisa waxa uu ku eedeeyey weerarkaasi kooxda al-shabaab shalay laba baabuur oo leyl calawi ah inay miino ku qarxiyeen dad weliba ayagu ay u yeereen oo yidhaahdeen noo imaado nabadoonno ah iyo haddana jidkay dhaheen soo mare soo mara yaa miirada ku qabsatay oo ku qarxday marka shacabka soomaaliyeed meelu joogaba waa kacay gobollada aan weli kicinna waxaan ugu baaqaynaa inay kacaan shabaab anugu wax badan baan u soo joogay maamul ama system ama dowlad ama wuxun waktigoodu dhammaaday waxaan aqaanaa marka waktigu dhammaado dhaqamada dadka ay kula dhaqmaan shabaab marka la eega dhaqamada ay ku dhaqmahayaan waktigoodii baa soo dhammaaday sababtaa waxaa weeye dadkii ay ku noolaayeen oo ku dul noolaayeen dadkii bay laayeen ciiddii baa sheegaysa geedihii baa sheegaya dadkii shacabkaabaa ka soo warramaya oo halkaana ku marhayaan tiradoodaa lasoo sheegayaa marka shabaab waktigoodii baa dhammaaday inta badan gelinkii dambe maanta waxaa hawada ka maqneed isgaarsiinta degmada buulaburta iyo deegaanada ku dhow gobollada hiiraan iyo galgaduud ayaa waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ay wadaan dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda kaas oo lagu doonayo in lagula dagaalamo kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta anba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay raadinaysa hidasidaha ama halka ay asal ahaan kasoo tafiirmeen xoola ay hadda dhaqato dadkii ay ka iibsatay tiri ama ii soo caddeeyay riyahan dee orgidii bashay ama lacagteedii ii soo celiya bal xoolahaasi waxay yihiin iyo weliba sababta ay u raadinaysaba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan
laba qaararooday kala joogaan in dad iyaga u yaro dadhawaaye yaro kala geeyaan oo ay damceen laakiin ay ka gudbeen deedna markii dambe ee hawshoodu ee isku soo dhadhawaatay ayuu ila soo xiriiray ayuu wana ilaahay intiisa tahaye intaan maanta odhan lahaada buu yidhi waabwaan amiin samadoon oo qaybo ka mida sugaantiisa inala wadaagi doona barnaamijkuna wacweyska washington waxaan ku bilownay dhegaystayaal shucuubta dunida ku dhaqan ayaa marka laga yimaado kala duwanaanshiyaha dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin midabka afka diinta iyo weliba qaybo kale oo qolo walbaba u gaar ah ayay jiraan waxyaabo badan oo mideeya oo ay wadaagaan kuwaas oo ay ka mid tahay xoolo dhaqashadu iyadoo ay si gaar ah u dhaqdaan dadyaw badan oo qaaradaha dunida ku dhool kuwaas oo ay ka mid tahay soomaalida oo laguba tilmaamay inay xooluhu u yihiin isha dhaqaale amaba nololeed ee ugu muhiimsan qaybo ka mida dalkan maraykanka ayaa dadka tuulooyinka ku nool qaarkood ay dhaqdaan xoolaha kuwaasoo qaarkood ay ka ganacsadaan xoolaha laftooda halka kuwo kalena ay maalaan haddaba toddobaadkan ayaa haweeney ku noolo gobolka koonfur bari dalkan maraykanka ku yaalla ee florida ay samaysay amaba ay la timi tallaabo dadkii la yaab ku noqotay kadib markii ay dalbatay in loo sheego neefkii dhalay amaba halkii ay asal ahaan kasoo tafiirmeen dhowr xabo oo riyaa oo ay leedahay arrintaas oo markii laga hoos qaadi waayena ay keentayba inay dacwad soo oogto hore ayaan dhegaystayaal u maqli jirnay nimbe ceesaanti ceel keentay bal haddaba sheekadaasi yaanan idinka dilin aan soo dhoweeyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo isha soo mariya islamarkaana sheekada inoo haya aad iyo aad ayad mahadsantay cabdixakiim maxamuud shuruuc wagaag bal haddaad ugu horreynba faahfaahin guud naga siiso sheekadan see u dhacday horta cabdixakiim oo dalkan maraykanka guud ahaan iyo waddamada reer galbeedka wuxuun baynu arki jirnay ilmo yaroo dhashay oo laysku haystayaa dhalay iyo d n a ha laga qaada iyo aabihii kumu ahaa iyo hooy magaranaysa oo dee ku badanba iska magaranaysa hawshaas waa iskaga badan tahay laakiin gobolka florida magaalada la yidhaahdo odisa sheeke taa ka duwan oo d n a-da ku jirto d n gu waa hadibadman iyo waa hidasidihii ayaa ka dhacday gabadh ayaa jirta markaa wax ka ganacsataa oo ay soo iibsataa xoolaha oo ay sii iibsaa tobankii sano oo dambeeyay gabadhaas hawshaa ku jirtay marka waxa ay soo iibsatay riyo asalkooda uu kasoo jeedo nigeria yacnihii dee muddo hore ama asal ahaan xagga manaa waa nooca caadiga ee nigerianka la yidhaha waa jira ee la yidhaahdo marka war taasina waxay ku xasuusinaysaa xitaa dalkii markii la joogay dhulkeeni ma garanaysaa riyaha iyo qaar baa jiray dee yaman iyo carabaha inaga soo galo oo kadi duwanaa ma garanaysaa suuriyaan qaar la odhan jiro dhaadheer baa jira oo ka duwanaa way jireen oo dhaadheeraa marka tira intee leeg bay cabdixaafid haysataa tiradan ay doonaysay hidisidaha raadinaysa in la baadhaa waa tira intee leeg dadka qaar waxay isweydiin karaan in la yidhahdo talo dee tiradu ma badan tahay gabadha riyo badan ma leedahay laakiin waa shan riyaal hadda waa shan keliya waa shan keliya ta kale aan doonayo inaan xuso waxaa weeye cabdixakiin oo dad badan oo barnaamijka dhegaysanaya iyaguna ay ku qosli doonaan dhulkeenii oo kale xoolaha hadday riyaha noqdaan hadday geela noqdaan hadday looda noqdaan magacya loo bixiya marka dadka qaar marmarka qaarkood baad weydiinaysaa tolnio riden ama xayawaankan marka magaciisa loogu yeedho ma garanaya laakiin way gartaan wagta ayagoo dhan markaa gabadhan magacyo bixisay shan magac oo yanihii dee yanihii qosolka aadyaabasaba u bixisay markaa shanteeda riyood waxay u bixisay bella iyo gigi iyo rosia iyo selda iyo margot waxaan slee magacyada qaar baa iminka riyaha dalkii la bixi doona moogta
qiyaastiina waa magacyo markaa dadna way ku yeri jiraan si guud oo kale lacag intee leeg bay siisatay shanta riyaal dabcan de kolle way ka ganacsataa baa tidhi lacag intee leeg bay siisatay si fiican dad badan waxay isweydiin doonaa talo ridu maraykan intee ka joogtaa de maadaamanu xoolo dhaqato nahay dee idihii waad garanaysaa iyo ceesaamihii iyo wankii iyo dhaqaalihii la kala siisan jiray dee deegaanada soomaalida meel kastaba waad fahmi kartaa cabdixakiino riyahan shanta ah ee shantaa magac leh ee la yidhahdo nigerian margotiskoo kale sagaal boqol oo dollar ayaa laga siiyey shantii xab baa laga siiyey shantii xabo marka waa dee sagaalkaa boqol baad uqaybinaysaa shan hahe waa gartay haddaan ku weydiye cabdixaafid ujeedaday u doonayso inay hidasidaha looga qaado oo loo baaraa maxay tahay waxaa la sameeya dalkan maraykan xoolaha dadka qaar way diiwaan geliyaan meel baa jirta xoolaha laga diiwaan geliyo markaa marka xoolaha la diiwaan geliyo dee magacooda iyo halkay kasoo jeedaan iyo magaranaysa riyahan oo kale orgidii iyo dhashay iyo magaranaysa dee waa meel loo tixraac ay leeyihiin marka xoolahaas riyahaas riyaha kale ama xoolaha diiwaan gashaniba guud ahaan xoolaha aan diiwaan gashanayn way way ka qaalisayin malaa dee meel loo raaco ayay kuwaas leeyihiin marka gabadhi markii ay siri diiwaan geli waxaa la yidhi soo caddee xoolahan de halkay ka yimaadeen ciddii dhashay de waa in waa in la ogaadaa moogti ina hilibkooda malaa ma kala macaan mamay kana caana badiyaan de kole wa wax dee dad iyo xoola waa meel wax loo tixraaco iyo meelaa dee wax meelay kasoo jeedaan aanay aan aan la garanayn ama de ama loo qanciyaba da iibsana cidda iibsanayso la yidhaha halkaasay ka yimaadaan in noocaasi hahe de tusaale ahaan iminka de markaad tiraado ceesaamaha wax laga keenay haddii ilahi raali ka noqdo de magaranaysa dee gobolada dhexe iyo dee waa la sheegi jiray caabud waaq iyo halkaa riyo dhaadheer ayaa de ka iman jiray moogta berigi seeladii barco berigi marka waxaa la yidhi de soo sheeg baa soo caddee riyahan meesha ay asal ahaan ku aruuraan kadib waxay ku noqotay dadkii ay ka iibsatay tiri ama ii soo caddeey riyahan dee orgidii bashay ama lacagteedii iisoo celiya haddii la diiwaan gelin waaye dee shan riyaal adigu ma orgidii ku orgootay riyihii dhalay dee loo helayaa waa gaagta cabdixaafid marka waatan raadinaysaa d n a dii baysan u raadinaysaa ma siiyeeno dee dabcan tiraacaasi tala way ma ay siinin oo dee iyaga laftoodaaba laga yaba inaan garanaynin laakiin waxaa dhacday inay de isku waasheen oo gabadhu xitaa qoladan meesha ay xoolaha ku dhaqdo xeradooda ay dhowr jeer gashay oo dee dhulkan dee xero markay xidhan tahay de inaad iska dhex gasho dee lama ogola haddii haddaan de qofku dee meel wadiiqa dee shacabku dee mari kara aana lahayn xataa booliiska loogu yeeday oo saddex jeer ay ninkii madaxii booliiska ee deegaanka ay degan yihiin uu yimi oo de dhex gala oo dacwad baa rinta gaadhay markaa markii dambe dee iyaduna ay dal ay ay door biday cabdixakiin inay dacwoto si lacagteedii loogu celiyo aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayey bal inta aynaan xubinta hal abuurka u gudbin aynu wada dhegaysanno codka fanaanada xariimo khaliif magool aynu intaasi kaga soo nimaadno heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada xaliimo khaliif magool islamarkaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheen amiin samadoon kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka dee dugsi baad furtay muddo dhexdii ahayd aqoonta iyo weliba waayaha iyo maxaan ku idhaahdaa wuxuu yahay lagu baranaya jacaylku ana markaan arkay waxaan sii ma iska diiwaan gelisaa waxaan filayaa waxaan filayaa weli in ardaydii la qaadanaya aanu xidhmin de horta waxa weeyaan iskuulkaasi horta waa iskuul mar baan horta jirin iskuul talo ma furtaa in adeer jacaylka lagu barto oo ma ka shaqaalaysiisaa macallimiin howna mooyaanaan kelmad kale koolanay marka howna maxay kaga duwan tahay waxa kale ma maxaad u dooratay de howna waxaan jirin malaha waa biriisaaf soomaaliya ah
marka dabacsanaan baad u dooratay iyo naxariis miya
ha ha marka macalimiin yar yaroo howna koranaysa ku soo dhaweynaysa dugsi meel yaroo caradu ka mamnuuc tahay barxadoo keliyin la ogol yahay iskuul horta nidaamkaas oo kalaa marba ma samayntaa dee macalimiintii baan weli raadinayaa haye cabdixakiim adno waxaan adno inaad adno inaad maamulo weyn ka noqonaysaana malaynaya horta arday ardaynimo ardaynima ka bilaabi doonaa est esteryadeeda haddaad soo qabto dabcan hadda heesumay ku koobantaan filaya waxaad tidhi dugsiga barashada jacaylka dersiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dara ley baray haddaba si wadda waxaad tidhi dalxiis waxaa iigu filan haye dalxiis waxaa iigu filan qiimada araggaaga wacan ya salaam ya salaam haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga deynin ibnaha adigaa xukuma adaa degelada qalbiga markaa waxay ahayd hees lajo qaadi jirtay laxanka iyo muusigaba waxaa lahaa maftuuxa dheer heesaan waqti hore sameeyey bay ahayd marka laakiin de iyadu heesaha caadigii aynu qorno unbay ka mid ahayde laakiin wax mataqaanaa iftriyo ay leedahay ma jirto anuunbaan siri talow dugsiga waa loo baahan yahay malahe ma furtaa markaasaan jiri talow haddanama waxaad ka furtaa gidil daerigaabo haye haye haye labada deegaan maxaad u dooratay kolley adu meel wada cagaara laga horta waa halka ugu cagaar badan marka meel cagaara baad eeganaysa maayo ree ree ree kolley dadkiina dhegeysan doona qaar badan oo reer cerigaaboyin ku jiraan wain asxaab horta waxaan rimo ka badan oo reer cerigaaboon asxaab nayo dabadeedna dabadeedna waxay dhahdaa waa nin oo ceerigaabana waa soo arag haye haye adigoo ceerigaabo soo arkay baad gabil ku sheegtaa gobolkii cagaarnaa meel yara xishoonay haye haye markaasaan idhi waa nin oo dee ceerigaabo cagaaro keliya kuma soo arage lo fara badanna waan ku soo arkay idinkuwa looda ugu badan baad dhaqataan magaciina dhaqan raaciseen haye greenka ugu badan ceerigaabu ku yaalaa anaguna magacii baan qaadana de waa brasin xalle haye haye
oo la kala joogaa ha
haddaan dhada uurka hoose afkaan magacaaga daynay dibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dar ale ibaray dar ale ibaray dalxiis waxaa iigu filan qimada aragaaga wacan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka agaadar alle ibaray ibarigar alle ibaray dalxiis waxaa iigu filan qimada aragaaga waxaane indhahan wax ku daawadiyo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxaan kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka indhahan wax ku daawadayo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxaan kahiyo ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiyo ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka
wagaag in amiinsamadoon heesta munahadaa soo qaato heestaasi saa qiyaasaya waa waa si bilowgii ugu horreeyay caan baxayaad samaysay baan filaya haa horta muna waxay ahayd hees saamaynteeda leh haye markaan qorayna isma lahayn horta saamayn kale ba yeelan doontaa haye mararka qaar suugaantu waxaad filanaysaa malaha samada laga wadaayo heesoo aad wakti badan gelisay oo tacab fara badan kaaga baxay baa laga yaabaa in bulshadooda gaari waayaan heeso kale oo heesaha caadiga dee layska qora ka midana waxaa laga yaabaa in samadaa gasho aad iyo aad horta mar walba dee mar kastood adigu wax qorto dee falcelinta adigu marhiga bulshadaale oo qofba waxaa laga yaabaa inay kaalmo buuxiso aad iyo aad horta muna waxay ka hadlaysay nin dhalinyaro ah oo jooga qurbaha gabadhiisina ay talan inan markaa oo inan markaa xiriir ka dhexeeyo inantaa waqti badan ay wada socdeen xaalado fara badan ay isla soo mareen oo inantaasi ay inanka xaalado fara badan kala dabaalatay isna yurub buu joogay ina maraykan buu joogtay laba qaaradood ay kala joogaan in dad iyaga u yaro dhadhawaayey yaro kala geeyaan oo ay damceen laakiin ay ka gudbeen deedna markii dambe ee hawshoodu isku soo dhadhawaatay ayuu ila soo xiriiray inanku waxay guriyaan intuu naagigoo dhan iga sheekeeyey ayuu wani ilaahay intiisa tahaye intaan maanta odhan lahaa adigu idhe mar haddaan anigu wax tirin karayn inantaa aan jecel lahay inaan wax kale waan ugu abaalgudana garan waayey ii sugaameeba ku yidhi haa ii suugaamay oo intaan odhan lahaa isaad xaggiigii istaagtay idhe markaasigii baan eryadii ku qoray sidiibuu guulaysiinba ku qaaday nabiil bilana ku laxmiyey sidii heesta kusoo baxday dee waatii soomaali maxamuud oo dhan gaadhay dee ilaa imikadaasi saaminteedii daba socotaa oo mararka qaar waxaa lagu odhan jiray dee suuqii iga soo yarxidhxidhacad waxakiinu ah haye elenin dhalinyaraha baan ahay inan baan isbaranayna markaasan iskala hadlayaa haye markaasay ku odhanaya soodigi lahaa nafteydii nafteydii haa suudigilaa naftiga nafteedii wala aamunimeeda miyaad kaa tagteen aamunidee wala ee gabadhaadi gabadhaas heesta u samaysay aa walaal anigu halkaasadaa darin jirsiidaasaago suuqii iga soo xidhxidha sharaxaad kalaad ka gelaysa halkaas aad iyo aad mayana waa hadda way ku maqlayaan baan filaya ninkaa laga warhayaan leenahay heestaasi meel kale meel kale ku socotaan leenahay wuu iska wuu iska joogaa wuu iska joogaa exactly
munahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka nabi yuusufe markaan ku helaan nasto karaystani taaqade muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dhashii nabi yuusufe markaan ku helaan nasto niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo lah waxa dumar facaaya nabadiinaanile waxa noloshaydaahoo niyadiya qalbigiyo bukaade adibu soo noolayasayo noolayasayo waa waxa dumar facaya nabadiinaanidhe waxa noloshaydaho noloshaydaho waxa ifacaashaqu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka ifacaashaqu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka waxa ifacaashaqu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxsidii dhallaanka
guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
munahay nolosheedii ina qeyroobiida ah ilaanteed laba nasta hadday naba leeyahay cadceeduna leeyahay nuurkii dunida ifyahay munahay nolosheedii ina qeyroobiida ah ilaanteed laba nasta hadday naba leeyahay cadceeduna leeyahay naf baa u tahay naftayda na afowday hadday marweydo nasiibkii ka bada xiiska noole furaha noloshaydaahoo nafbaad tahay naftayda afowde hadday marweydo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa haatana kaalimihii heesaha haddii aan jallacno ku soo dhowaada codkii hibanuura xasuuq qodobadii warka ugu doorka roonaa baarayaasha quburo wadareed laga helay dalkaasi yukrain ayaa helay caddeemo muujinaya in qaar ka mida dadka dhintay la jir dilay ayna ku jiraan meydada xubnahooda la jebiyey iyo qaar qoorta xarig looga xidhay sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi yukrain volodimir zelenski goobta lagu aasay meydadkaasi oo u dhow isium oo dhowaan dib looga qabsaday ciidamada ruushka ayaa u muuqata mid ka mid a kuwa ugu waaweyn ee laga helay meydadka ukrain zelenski oo hadal muuqaali jeediyey saacado uun kadib markii ay soo shacabbaxday soo saarista meydadka ayaa sida muuqata muujinaya culayska ay leedahay taasi waxaa zelenski uu sheegay in in ka badan afar boqol oo qubuuro laga helay goobtaasi balse ilaa ay hadda aan loogeyn tirada dadka dhintay duqeymo israa'iil ay ka geysatay garoonka caalamiga ah ee dimashaq iyo fariisanno ciidan oo ku dhow koonfurta caasimadda suuriya ayaa waxaa lagu dilay askar sida ay sheegtay warbaahinta dowladda suuriya maanta wakaaladda wararka ee suuriya sana oo soo xigatay sarkaal milatary oo aan la magacaabin ayaa sheegtay in weerarkaasi uu dhacay saqdii dhexe ee xalay kadib kaasi oo sababay khasaare agab koox dusha kala socota xuquuqda bini-aadamka ee syuriya oo fadhigeedu yahay dalka britain islamarkaasina la socota dagaalka mucaaradka ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu dilay shan askari oo dalka syuriya ah iyo laba xubnood oo ka tirsanaa kooxaha ay iiraan taageerto
markadna war maqnaataba sida dayaxan igu soo noqnoqotaa nafsigii calooshiyo niyaduna kumay jar walicalle kumaani abiba rabte waxay tahay naftu walicalle kumaani abiba rabte waxay tahay heestaasi heba maxamed waxaa la qaaday cabdiqays waxayna ka mid ahayd heesihii hore waxaana ugu dambaysay idaacaddeenii caawa iyo dunida ee v o a intaan markale kulmi doono nabadgelyo walaalkay markaad raabun noqotaan niyadana